barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha noofembarra waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan bukhaari iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sannad ayaa ka soo wareegtay markii barnaamijka dhallinyarada maanta uu hawada galay haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada ayaan weydiinay sida ay u arkaan barnaamijka kadib markii in badan aan dhegeystay barnaamijka ayaan waxaa arkay dhalinyaro ila eg oo facayga oo tusaalahaan oo kale haddana wax barta haddana gelin shaqaysta marka saa daraaddeed anigoo marka haddeer arday ana wax barta waxaan markaa aan ogaaday micnaha amase aan arkay in aan aniguna shaqo abuuran karo anigoo haddana ardaygii ah oo gelin shaqaysan karo sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyaro iyo waxgarad kale oo barnaamij ka qayb galay oo ku nool magaalada boorama oo iyana aragtidooda aan weydiinay waa barnaamij dhallinyarada tusaya dariiqa horumarka waa barnaamijkan islaahay wuxuu ka caawiyaa dhallinyaro fara badan in in ay ogaadaan waxay ku fiican yihiin inay xoojiyaan khibradahooda iyo iyo xirfadahooga sidoo kalena wuxuu waa madal ay ku wada sheekaysan karaan dhallinyaradu dhinaca heesaha aan idinkugu talagalnay barnaamijkana waxaa ka mid ah
sidoo kale heesihii iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka marka horese kusoo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida
dadka reer cuba ayaa u murugoonaya hogaamiyahoodii hore ee kacdoonka waddanka fidel castro oo geeridiisa lagu dhawaaqay sabtidii aanu soo dhaafnay calanka cuba ayaa hoos loo dhigay waxaana waddanka uu galay toddobaad waddanka oo dhan laga sameynayo xus loogu baroordiiqayo hogaamiyihii hore ee dalkaasi kumanaan kun oo ruux oo murugaysan ayaa lagu wadaa inay maanta soo buuxiyaan fagaaraha kacaanka ee magaalada havana halkaas uu castro ka jeedin jiray khudbadaha uu kula hadli jiray shacabka maalinta arbacada ayaa waxaa meydka fidel castro loo qaadi doonaa dhinaca bari ee dalka halkaas oo muddo saddex maalmood ah lagu wareejin doono bariga cuba ayaa ah halkii uu kaga soo siqay magaalada havana isaga oo wiil yar ah oo hogaaminayay dhallinyaradii kacdoonka shuuciyadda ka hor inta uusan talada la wareegin sanadka kun iyo sagaal boqol sagaal iyo kontonkii fidel castro oo muddo dheer xanuunsanaa ayaa xijaabtay jimcihii isaga oo ay da-diisu ahayd sagaashan sano afarta bisha desembar ayaa lagu wadaa in castro lagu aaso magaalada santiago de cuba ee ku taalla dhinaca koonfur bari ee dalka cuba madaxweynaha la doortee dalkan maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitter-ka ku qoray inuu kaga adkaaday murashaxii la tartamaya ee hillary clinton codadka guud ee shacabka maraykanka ee ee doorashadii ka dhacday bishii noofembar bisha noofembar sideedeedii haddii laga jaro buu yidhi dadka sida sharci darrada ah oo codeeyey haatan codadka guud hillary clinton ayaa ku horeysa ku dhowaad laba milyan oo cod hase ahaatee donald trump ayaa hillary clinton kaga adkaaday electoral college ama erga codeeda lagu kala adkaado doorashada maraykanka afar saacadood kadib waxa uu su-aal geliyey natiijada ilaa saddex gobol oo codkooda ay heshay hillary clinton markii ay soo baxeen wararka sheegaya in dib loo tirinayo gobolada qaarkood wuxuuna sheegay in wax isdabamarin ballaadhani ay ka dhacday gobolada virginia new hampshire iyo weliba california isaga oo isweydiiyey waxa aanay warbaahintu u hadalhaynin arrimahaas isaga oo sii raaciyey in ay taasi tahay xaglin dhinaca iyo dhibaato weyn duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo la hadla dhallinyarada islamarkaana u saamaxa inay aragtiyo iyo fikrado isweydaarsadaan wuxuu hawada galay bishii noofembar soddonkeedii ee sanadkii laba kun iyo shan iyo toban haddaba laba- labada maalmood ee soo socda waxaan dhallinyarada fursad u siinaynaa inay aragtidooda ka dhiibtaan barnaamijka aan ku horeyno magaalada boorama wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray
dhallinyarada dhegaysata barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a ee inta badan baxa kowda iyo barhka duhurnimo ilaa labada duhurnimo ayaan qaarkood wax ka weydiinay bal adoo magacaaga ku bilaabaya seed u aragtaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee muddada sanadkaa socday bismi llahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeyaan aan axmed cabdi ismaaciil Ee, barnaamijkaasi runtii waa barnaamij faa'iido badan leh dhalinyarta si gaara ula hadlaya ee toosinaya tilmaamaya looguna talagalay waxa weeye mashkilada hadiyo goolaale inuu soo bandhigo mashkilada haysta iyo xalalkooda labadaba inuu soo bandhigo hadiyo goolaale waxaan dareemaya runtiina dhalinyar badan ay aad ugu xidhan yihiin kuwaasoo qaarkoodna waxa weeyaan saameyn ay yeeshaan oo waxyaalahay soo bandhigeen ama ay qabsadeen ama ganacsi ha noqoto waxbarasho ha noqoto horumarkada ha noqoto u soo bandhiga dhalinyarta kale si markaa waxa weeyaan iyaguna ay markaa u yeeshaan ku dayasho marka runtii barnaamijkaasi waa ba- waxa barnaamij faa'iido badan leh aanan ku talin lahay waxa weeye in fiyayoda ay sii wado oo ay dadka markaa kusii dhiirigeliso dhalinyarta Een, magacaygu waa nuur aadan shirdoon waxaan ahay ururada bulshada ee gobolka awdal iyo guud ahaan somalilan Een, waan hambalyeynaya aan ku hambalyeynayaa v o da barnaamijka dhallinyarada maadaama aan nahay ururadii dhallinyarada cid kasta oo dhallinyarada wax ka qabanaysa oo dhiiri gelinaysa waxay noqon wax- waxaan noqonaynaa saaxiibo ciddii si weyn wax uga sii qabatana saaxiibnimada waxaan u raacinaynaa inaan hambalyeyno waan ku hambalyeynaynaa Een, waanan dareemaynaa in barnaamijkaasi uu dhiirigelin badan u sameeyey dhallinyarada Een, eh, wax la taaban karana ay tahay waxaanan ka codsanaynaa in kaa iyo waxyaabo kale oo lamida la sii wado annagana khaasatan waan jecelahay in meelaha gaara ohoona taabanaya oo dhallinyarada khaasatan dhallinyarada gobolka awdala in aan een, dareemayno inay wax wanaagsan ka qabteen inaan gacmaha isku qabsanno sii wala wadno haddii ilahay yidhaahdo
shukuur maxamed cabdi agaasimaha baahiyaha gaarka ama special needska runtii barnaamijka dhalinyarada haddaan yar dul istaago waxa weeyaan barnaamij aad iyo aad u qiimo badan Ee, runtii dhalinyaro badan ay ku soo baxaan hankooda fikirkooda islamarkaana xoogooga iyo cududooda ay maxaa is- isku cabiraan Ee, barnaamijkaas maalintii la b- ee, bilaabayay waa in- ee, dadkii soo dhaweeyey baan ka mid ahaa maalintaa Een, runtii waan waxaana qaaday oo waxaan arkay dad badan oo dhallinyarahoo aad iyo aad muxuaha ma aan la- awal la garin laakiin maanta la garanayo aad baan usoo dhaweynaya runtii een, barnaamijkaas hala sii wadaana leh magacaygu waa cumar cali cabdilaahi Ee, barnaamijkaasi run ahaantii wuxuu ila muuqdaa barnaamij ee waxtar leh sababtaa ee, wuxuu taabanayaa qayb ka mida bulshada oo aad moodo in in badan siyaasadaha dowladda iyo waxqabadku ku yaryahay waa barnaamij wacyigelina waa barnaamij ee, dhallinyarada ee, tusaya ee, ho- dariiqa horumarka waa barnaamijkan islaahay wuxuu ka caawiyaa dhalinyaro fara badan in in in ay ogaadaan waxay ku fiican yihiin inay xoojiyaan een, khibradahooda iyo iyo iyo xirfadahooga sidoo kalena wuxuu waa madal ay ku wada sheekaysan karaan dhalinyaradu oo keenaya in isku furfurnaansha uu yimaado isfahm yimaado marka waxaan codsanaa barnaamijkan in la fa- in lasii ballaadhiyo waqtigiisa la badiyo sidoo kalena ee, wax lagu daro waxyaabaha uu eegayo Ee, qodobkan ugu dambaysan ka hadlaya waxa weeye ee, dhallinyaradu waa in la fahmo waxay u baahan yihiin markasta maaha dhaqaale laakiin mararka qaar waxa laga yaaba qofku dhiirigelin iyo fikri lagu soo kordhiyo ayaa uga faa'iido badan in la siiyo ee, lacag la siiyo Ee, taas markaan soo dhaweynaynaa waxaanan een, aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ee, howlwadeennada idaacadda v o a oo gaar ahaan haashim oo hawsha aada uga shaqeeya waa mahadsantihin Een, bal waxaad nooga warantaa waxyaaba aad ka baratay barnaamijkan dhallinyarada maanta ee aad ka faa'iiday bismi llahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay v o a haashim Aan- magacaygu waa xildhibaan xasan axmed caynaan waxaan ka tirsanaya kaansulka degmada boorame Een, barnaamijkan dhallinyarada aad baan usoo dhaweynaya aad baan u dhegeystaa waana ku faraxsanahay waa barnaamij dhallinyarta dhiirigeliya aqoontooda fikirkooda ra'yigooda waxqabadkooda iyo horumarkoodaba ma sometimes waxaan u arkaa barnaamijka inuu yahay mid dhiirigelinaya dhallinyarta oo qaabka shaqada loo helo qaabka dadka loola hadlo aqoon isweydaarsi fiican iyo dooda ka dhaca aad baan usoo dhaweynaya barnaamijka mas leedahay way jiraan dhallinyaro een, barnaamijyadani ay saameyn ku yeesheen oo samaystay ururo samafal amase fikrado shaqo oo kale
aad iyo aad muhiimadda ugu weyn ee laga bartaaba waxay tahay in dhallinyartan ay isku tagaan oo ay group een, shaqo ay samaystaan intooda badanna civil serviceka shaqooyinka bulshada kaalin weyn bay kaga jiraan inta doodaha gasha wax badanna ka faa'iidaysta ma jirto nin dhegaysto oo iska fadhiya barnaamijka aad baan u jeclay xildhibaan marar badan amase dhowr goor oon kugu wareysanay barnaamijyada dhallinyarada maanta inagoo ka hadlayna dhinaca nadaafadda iyo fiidhowrka sidaad u aragtaa barnaamijkan dhallinyarada maanta ee imiga muddo sanadaba socday kana socday idaacadda v o a saacadaha kowda iyo barhka duhurnimo ilaa labada duhurnimo
waad mahadsan tahay magacaygu waa xildhibaan axmed maxmed cadoosh barnaamij dhallinyarada maanta ka socda muddoba feoda waasaad uga dhawaadhiseen wax badan baa horta laga faa'iidayaa aqoon iswidaaris baa meesha ka socda wax badan baa ka socda waxaan u arkaa runtii inuu yahay waa arrintaas ay ugu fadhido bulshada ay meel muhiima wax weyn ugu fadhido kelmad yar oo kooban ayaa waxa weeye qofku uu meeshaa ka odhanaya uu ka faa'iidaya waxaa ka faa'iidaysa intaasoo ummadood ama bulsho ayaa nambar badan baa laga yaabaa hal kelmaddaasi inay wax badan ka beddesho angal kastoo la iska taago arrimaha bulshada ah oo binaadan u baahan yahay shaqalaantu ka mid tahay tahriibku ka mid yahay waxyaalaha dhaqamada xunxun la iska wacyigelin ka mid yihiin waxyaalahan waxyaalo badan angal walba way taabanaysaa meel walba way taabanaysaa aada iyo aad bay horumarka uga qayb qaadanaysaa wax walba way ka qayb qaadanaysaa arrimaha bulshada dhammaanteed way xataa amniga ha- wax walba sida xataa looga hortogay baad ka baranaysaa waxyaalo badan maalinaan dhegeysanay xitaa barnaamij inaan dhalinyaro marxalad waqti ku sugnaa ayaa uu nin soo noqday oo kolkay ku matalayaan ayaa uu ninkii oo hore uga maray halkii ho- een, awtaagnaa ayaa waxyaalaha noloshiisii wax ka bedelay ay ka wareysanayeen markaasuu uga sheekeeyey sida yara kooban uu noloshii ee, uga hormaray una maxay ahayday wax badan ee, dib uga soo ay- ay ay ka warramayeen taasina markaa waxay wax badan hoos u dhigaysaa xitaa tahriibkii wax walba kuwaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku taxan barnaamijka dhallinyarada maanta ee magaalada boorame ku sugan waxay u waramayeen waryaheena boorame haashim sheekh cumar good dhinaca kalena wariyaha v o e da ee laascaano cabdikariin olol ayaa isna la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada ku xiran barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana uu wax ka weydiiyey siday u arkaan barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weeye cabdiraxmaan maxamed axmed jooga magaalada laascaanood xarunta gobolka sool Een, runtii barnaamijkan een, dhalinyarada idaacadda v o a soo deyso anaga dhalinyaro kasoo hadlaysa booram hadday tahay boosaaso micnaha magaalooyinka kala duwan ee soomaaliya een, ge- gelina shaqaysto oo micnaha xirfad abuuran karo ama abuurtayba qaarabooda kala duwan Een, anigoo kale soo ahaan anigoo ah cabdiraxmaan maxamed axmed waxaan la socon jiray barnaamijyadaas ayaan dhegeysan jiray oo micnaha xogtaas eh, xog weyn baan ka heli jiray kadib markii in badan aan dhegeystay barnaamijka ayaan waxaa arkay dhalinyaro ila eg oo facayga oo tusaalahaan oo kale haddana wax barta haddana gelin shaqaysta marka saa daraadeed anigoo marka hadeer arday ana wax barta waxaan markaa aan ogaaday micnaha amase aan arkay in aan aniguna shaqo abuuran karo anigoo haddana ardaygii ah oo gelin shaqaysan karo gelinna aan wax baran kara marka runtii barnaamijkan hadda marka in aan ka faa'iidnay kaas waa mid aad loo odhan karo barnaamij aad u weyn weeye is ahaantaydaba waan ka faa'iidey waayo anigoo micnaha ol hore laga yaabo qofku is ahaan iso- micnaha isagoo yar haddana inuu ka baxo micnaha inuu qof wax weydiisto ama se cid ku tiirsanaado oo isagii uu xirfad abuuran karo oo anagii aniga dhalinyaro kaloo badan maclaa waan arkay maclaa iyagoo gelin iskuulka oo aan wax barta gelina shaqaysta maadaama aad arday tahay waxaad doonaysaa inaad danka kalena waxbarato dhanna aad shaqaysato marka barnaamijkani qaabkaad adigu uga faa'iiday ma inaad dhegaysataa ma in dhallinyaro badan oo kula mid aad aragtayba een, bal iiga sheekee walaahi badanka waxaan ga faa'iiday waxay ahayd oo aan arkay waxaa kasoo heli jiray barnaamijka dhalinyaro kala duwan oo la- iyadoo sidanoo kale loo wareysanayo oo leh waxaanu nahay arday haddana micnaha geelna shaqaysta geelna waxbarta waxaan is yidhi shaqsadaantaydaba nigu kama lidatid arda dadka kama lidatid adna saa ay sameeyeen oo kale markaa samee marka waxaa tan ugu weyna micnaha barnaamijka ku dhalisay waxaa dhegeysiga aan dhegeysay barnaamijyada ka baxaya idaacadda v o a ama dhalinyarta anigoo kale oo haddana iyo waxbarta haddana shaqaysta ayuu ahaa weliba dee markaa dhalinyarada maanta dee barnaamijka dhalinyarada maanta lagu macdarayna micnaha dee dhalinyarada maanta waa annaga un baan filayaa qoyska ahaan ama soomaali ahaanba inaanu micnaha wax bedel weyn samayno Een, aniga tusaalahaan keligeyba ama shaqsahaanta inaan isbedel weyn ku sameeyo faamilkeyga iyo qoyskeyga iyo asxaabta agteydaba wixii micnaha aan kari karo inaan ku horumariyo de guud ahaana dhalinyartoo dhan dee waxaa loo baahan yahay inay isbedel sameeyaanoo micnaha dee si ay horumar lahaayeen mid kasta markii guriga laga soo bilaabo ma ogtahay hadduu xaafadda horumariyo waalidkii cidda ku xigta micnaha step step ayuu waxu qaban karaa ma ogtahay marudhowna dee in gobolka loo soo hojeysto gobol ahaan loo horumaro marba ha markaa waxaa kaloo sameynay dhalinyarta qaar ayaa waxaanu micnaha waxaan la yaaba ahaa oon arkayey amase aan dhege- ka dhegeystay ilaacadda v o a in qof dhalinyaro ah haddana ganacsi uu furto isagoo ka bilaabaya wax yar oo dhaqaale yar oo naflan isagoo hayn uu haddana haddeer ay meel fiican u marayaan oo kale ayaan tusaale ahaan ayaan arkay oo tusaale ahaan qaar boqol doolar qaar konton doolar ka bilaabaya la sheegayo inta in yar uun waxay iska yaro farsameeyeen sidii u wadeen u wadeen u wadeen meeshii laba boqol usoo saartay sii waday haddana saddex boqol usoo saartay markii dambaan hadda aan rajeynaya weliba inay guuleen ka gaadhaan marka taasina micnaha waxay ahayd dee xaalihii beeska bilowno annagoo cid weyna waxa weydiisanayno micnaha wax weyn ka dhigan marka hore aanu meel asaasi ka bilowno boqol door keliya ku farhaya doonto kon door kuu firo oo ku furo oo hudhuna saa kuu kobcaya moogtahay marka intaasoo dhan maxay ahayd waxyaalihii aan ka faa'iidanay amase aanan- aanu ka arkinay gobolada dadka degan dhalinyarta degan inay meel hoose asaasiya ka biloobaan iyagoona micnaha cid weyn aan wax weydiisanayn amase qarash weyn aan isgelinayn haddana inay si aayar aayar ah u bilaabaan ganacsigooda dhalinyarada maanta iyo waxyaabaha aad leedahay dhalinyarada ha loo sii kordhiyo bal iga sheekee ha wallahi waxaa la odhan karaa haddeer barnaamijkan socda in dhalinyaro aad u tiro badan uu faa'iido u noqday waayo qofka marka uu arko qof wixii qabtay amase ku dhiirigelinaya hodhow isna wuxuu isku dayay in qofkan uu waxaa sameeyo maadaama qof dhalinyartii ka horeysay macnaa haddii een, dhalinyartu ay isla xidhiidho oo micnaha iska warhayaan wuu qofka mu- magaciisa dhegeysan karaa amase meeshu kasoo jeedo kadib wuxuu odhan karaa inuu heelba waxa uu sameeyey adigu miyaad ka liitaa marka kadibna qofkii dhiirigelinaya u tahay tusaalahaan oo kale aniga tusaalahaan oo kale barnaamijyadii aan dhegeysanayey ayaa dhalinyartii qaar markay wax qabsadeen iyagoo micnaha dhalinyaro gelina waxbarta gelina waxbarta ee waxaana ii suurdagasha micnahaas aan is yidhi waniga kama liitid adna bal saas oo kale dee samee oo micnaha markaas een, micnaha qabso wax marka runtii waxaa ohan karaa barnaamijkani mid ka bedeli kara oo micnaha wax weyn u taraya dhalinyarta soomaaliyeed meel kasta joogaan oo micnaha xirfad u abuuri kara dhiirigelin u noqon kara si micnaha iyagu isu arkaan inay micnaha xirfad skill yeelan karaan ama isagu gacantiisa uu ku abuuran karo xirfadiisa dhalinyarada saaha ay noqoto een, meel ay fikradooda kasoo jeediyaan oo ay ku helawadaasana fikradooda micnaha oo isu dhegeysan weliba oo hebelo maanta anaa v o a ka hadlaya balana dhegeysanayo waan ka hadlay waa la iwareysaa saahan oo kale micnaha qofka wuxuu noqonaya wixii uu hayay micnaha inuu soo gudbiyo oo dhalinyartii qofkiisa isku dhowniyo intuu ku dadaalo inuu wax barto ama wax kasoo helo kadibna uu isku dayo haddana inuu soo bandhigo ra'yigiisa iyo wuxuu qabto oo kale ayuu noqonaysaa marka in dhalinyarada maanta barnaamijka oo kale laga faa'iideyo lagu magacdarayo dhalinyarada maanta
aada ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da ee magaalada laascaanood cabdikariin olol oo wareysanaya qaar ka mid ah dhalinyarada reer laascaano oo ka hadlayay siday u arkaan barnaamijka dhalinyarada maanta halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna dhinacii heesaha hees ku luuqeeya fanaanka maxamed maafa waa heesta baafis
Thank you
aan intaasi kaga gudubno codkii fanaanka maxamed maafa dhegeystayaal markaan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya waryaheena maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba haddii aan ku hormaro horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee burnley oo gurigeeda marti loogu ahaa manchester cityna ay soo booqatay waa loo awood sheegtoo labiiyo hal ayaa guusha ku raacday kooxda manchester city hol city oo gurigeeda ku martigelinaysay westbromich albion hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen leicester city oo iyadu horyaalka lagu loolamayo sanadkan difaacanaysa waxay martigelineysay kooxda middlesborough oo iyadu seeribiida sanadkan ka timid labiiyo laba bareeja ah ayay ku kala tageen oo koox walibaahi hal dhibic ayay habeenkaasi la hooyatay liverpool oo garoonkeeda anfield kusoo dhoweysay sunderlandna labi-iyo eber ayaa guusha ku raacday kooxda liverpool hase ahaatee kooxda liverpool damaashaadka ay ku geeraartay waxa uu helinayay xanuun garoonkaasi ay ka qaado ciyaaryahanka ay ku duusho ee kutinho ayaa dhaawac ka soo gaaray taageerayaasha liverpool oo sanadkan maanka ku hayay inay horyaalka premier leaga loo yaqaano oo soo bilowday horaantii sagaashameeyadii welina aanay ku guulaysan ayaa sanadkan u malaynaya inay ku guulaysan karaan maadaama ay dardar ciyaareed garoommada la soo galeen walow dhaawaca soo gaaray kutinho uu haatan baqdin gelinayo isla markaasina laga yaababa in guulihii isdabajoogga ay kooxdu gaaraysay oo husudhac ku yimaado la arki dooneese halka liverpool oo cotinala ay gaarto kulamada soo socda iswan siriya crystal balace kulankii toddobaadka ayaa la odhan karaa inuu dhex maray oo ciyaar waxay ahayd weerar iyo weerar celisa sida aad ka garan karto sagaal gool ayay ciyaartaasi kusoo gabagabowday oo shan ay guusha ku raacday kooxda swan siri afarna ay la timid crystal balace macallinka maraykanka ee dhowaantan qabtay kooxda swan siri ee bradley ayaa guushiisii ugu horreysay horyaalka dalka ingiriiska ay u suura gashay tottenham hatisbah oo soo booqanaysay magaalada london oo ay ka dhisan tahay kooxda ay ka wada dhisan yihiin ee chelsea garoonkeeda ayaa labiiyo hal loogu awood sheegtay kulamadii shalay ee xiisaha lahaa ee ka dhacay dalka ingiriiskana waxay ahaayeen haddii aan soo koobo watford gurigeeda waxaa kusoo booqatay stoke siri hal iyo eber ayaa guusha ku raacday kooxda stoke city arsenal oo garoonkeeda ku ciyaaraysana waxay ka badisay kooxda banmouth oo saddex iyo hal ayaa guusha ku raacday kooxda arsenal kooxaha manchester united iyo westham united oo kulmana hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen macalinka kooxda manchester ee murinhana calaamada guduudan ayaa loo taagay oo ciyaarta bannaanka ayaa lagaga saaray waxaana dad fara badan haatan ay isha ku hayaan waxaa laga yeeli doono macalin morino oo aad moodo haatan in ay arbitarayaasha dalka ingiriiska iyo isagu iska hor yimaadeen ama xurguf hoose ay ka dhaxayso southampton iyo everton oo kulmayna hal iyo eber waxaa guushu ay ku raacday kooxda southampton oo macalinkoodii hore ee cuman oo dhowaantan ka aaday kooxda everton waxa ay dusha u saareen guuldaro hal iyo eber ayayna farxad kula hoydeen habeenkii xalay ahaa taageerayaasha kooxda southampton horyaalka dalka ingiriiska dhinaca kala horreynta haddii aan eegno hal dhibic waxaa ku hogaaminaysa kooxda chelsea oo koob iyo soddon dhibcood ayay leedahay waxaa ku xigta liverpool oo kaalinta labaad ku jirta soddon dhibic ayay leedahay tirataa la-eg waxaa leh kooxda manchester city halka arsenal ay kaalinta afaraad ku jirto oo labaatan iyo siddeed dhibcood ay leedahay kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay ka dhacay wadanka talyaanigana haddii aan jaleeco baleerma hal iyo eber lazia ayaa kaga badisay bolonia haldaana ayaa labiiyo eber ku duugtay kooxda kalirina waxay labiiyo hal kaga badisay udinisa karatone iyo sambadori oo ciyaarana hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen genowa ayaa dharbaaxa kulul u geysatay kooxda yuventus waxa ay ku suuldaartay kooxda yuventus saddex iyo hal saddexdaasi gool laba ka mida waxaa dhaliyay ciyaaryahan simeone oo uu dhalay macalinka atletic madrid ee diego simeone roma saddex iyo laba waxay kaga badisay kooxda biskara dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inoola soo codsiinayey wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha haatanna dhinacii heestaada aan ku noqonno heesuu ku luuqayay fanaanka cabdihani heesta cudoon
Ay, so xalfigiisa udugana naftu aye ay ku ciideen caqliga cajeliso waxa tahay cir hoor iyo ubax aynbaacayo cidhifyada hareera xafeedii ka hayso xarfigiisa udugana naftu aye ay ku ciideen haddan ceeri gabiyo ama caabud waqtago ciddigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna adoo helay waana cadilmadee cadilmahadee haddan ceeri gabiyo ama caabud waqtago
intaasna dhegeystayaal waxaa naga eeg idaacadayadii duhurnimo nuur xasan bukhaari iyaanoo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta kulmino waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh